weyba magaalada muqdisho lakagoobaday shirweynaga midnimada dhalinyarada soomaaliyeed ee lunkudowhay madaynta dhalinyarada soomaaliyeed kuweeciinta khilaafyada iyo kala qaybsanaanta bulshada gaar ahaana qabyaalada shirka way ku qayb galay dhalinyaro soomaaliyeed oo kushalkoytahi dalka gudaashay mas-uuliyiinta hogaanka dhalinta dalka iyo weliba qaybo shalduwan ee bulshada muqdisho ka dhaqan cabdulaahi xaaji xirsi oo xogeeyaga midnimada dhalinyarada soomaaliyeed iyo kudawahay unkoreynta shirka weynuusaa dhawaayay martada innagoo dhallinyaro soomaaliyeed ah ayaan waxaan garawsannay aqoonsannay muhiimadda ee leedahay dhallinyarada soomaaliyeed kadib waxaan go'aan ku gaarnay inaan dhaqangelinno oo aan daafurno caawa shirweynahan xaggaana u fadhinno oo ah midnimada dhallinyarada soomaaliyeed walaalayaal dhallinyaro sidaan ognahay caqabadaha ugu badan dadka ay ku dhacaan waa innaga cidda dhibka martidu ah waa innaga cidda had ii jeer tahriibayso ama dee maxaan ku dhahaa waddankoodii ka baxda waa innaga qaar ku mid ah dhallinyarada kukoyti gobolada dalka iyo qurbojoogta iyo yoona ku dawahay munaasabadda dhallinyarada soomaaliyeed inay hurdada ka kacaan carta laga soo bilaabo ilaa hadda shan oday oo waayeello ah aad dalka iska haysto waxaan doonaynaa dalkaa inaan la wareegno dhallinyarada soomaaliyeed dhallinyarada soomaaliyeed meel weliba way ku dhibban yihiin waxaa ka mid ah waxaa ka mid ah xabsiyada waxaa caawa farxad weyn ii noqotay aniga oo filiwaa igu noqotay anoo hooyo soomaaliyeede inaan arkay dad isku xidhan oo dhallinyaraa oo waxay waayeelka qaban waayeen noo qabteen kakaca hurdadii iyo jiifka aaway hanadadii dalkayga aaway halyeeyadii dagaalka kulligiin soo wada humuuma intaan hadaf qura lahaanno aan qaadno hilinka toosan haddii kale aan joogno meesha ha hadlaan siyaasiyiintu ha muujaan howlo beena ka dambaynta mas-uuliyiin ku tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo shirkaha hiriweyni oo kala dardaarmeen dhallinyarada inuu midaysanaadaan waxaan rajaynayaa guddoomiyaha midnimada inuu ka shaqeeyo in saacad kasto la abdeedgareeyo dalkan aanan loo ahaan keliya in la sugo hal madal oo la iskugu yimaado hoteel aan ku qabsanno aanan sugin meel oo qof gooniya aanu loogu xirnaan laga shaqeeyo in ay naqato meel qof kasta uu himiladiisa uu ku gaaro waddan markii la fiiriyo dadkiisa horumarkiisa waxaa laga fiiriyaa fekerka iyo dowrka ay qaadanayaan dhallinyaradu hadday yididiilo iyo shaqo abuur iyo horumar iyo midnimo iyo wacyigelin ay ka shaqaynayaan oo garbaha isqabsadaan oo fikir hal abuur ay leeyihiin waddankaas horumar ayuu tiigsanayaa